ninka mustajidka ka imanaya laakiin ninka maaragtay muctarifka ah odhan maayo waaye wasfi aan kusoo dartay inuu cillo yahay oo cilonimadii caddee waayo adigu waa marka hore waxaad xasriday kulligood ba inayna cillo wada noqona way ahaydeen ila marka maxaa la samaynayey safri baa la samay qaar baa laga saaray marka kawnu uu keenay baa waxay kaafi tahay in ictiraafkaas markaa dee ku soo aroray mustadilkiiba walaa yanqaicu lmustadilu xataa yacjiza can ibaarihi walaa yanqaicu yani ma goo almustadilu mustadilkii yani xujadiisi ma goodo oo sabriga taqsiimkii marka xataa yacjiza ilahu ka caajizo can ibaarihi burintiisa waxaa markaa meesha iman karta haddiiba ninkii mustadilka ahaa ee awsaaftii xasriyey ee yidhi markii aan baxsiyey intaasun bay noqotay muctarif ku soo baxo oo u keeno markaa wasfi ziyaada ah ninkani markaa ma banjaray oo wixii uu markaa watay mujarad mar haddii la muujiyey wasfi ziyaada la muujiyey mustadilka wixiisi ma go-ay oo xujadiisi ma burtay mise waa maya jawaabtu waa mada weli waxba u nool oo waxaa laleeyahy ninkan xujadiisi ma go-ine wax iskarow baa laleeyahy oo bushi oo ibtaal ku sameya ninkan wasfu keeno si waa inoo iman doonta kayfiyada wax loo bushiyaa ibtaalka loogu sameeya marka xataa yacjiza can ibtaal ilahu ka caajiso hadduu se ninkan wasfi keenay wasfigaasina wasfi munaasib meeshuu yaalo soo geli karaa buridna keli waayey de markaa khalaas isaga marka wadiifada mustadilka waxay tahay daliilkiisi uu ilaashado daliilkiisi uu xasriyey inuu ilaashado haddii uu ilaashan kari waayo oo bushin kari waayana meesha waxaa soo baxaysa markaa de inu caajisay waqad yatafiqaani calaa ibطaali maa cadaa wasfayni waqad yatafiqaani labadii mutanaadiraynka ahaa inay isku waafaqaan ayaa dhici karta calaa ibطaali maa cadaa wasfayni laba wasfi waxaan ahayn burintood inay isku waafaqaan ayaa dhici karta oo fayakfi lmustadilla ninkii mustadilka ahaa waxaa markaa ku filan atardiidu celcelin baynahumaa yani labadaa dhexdooda labadaa wasfi dhexdooda u celceliyo yidhaahdo alcillatu ima hada aw dak inuu idhahdo waxaa meesha halkan jiri karaa inay labadii labadii nin ee maxaan ku dhahdaa mutanaadiraynka ee wax isku hay masaa'ilka ku doodayey inay cilalkii oo dhan laba mooyaane wixii kale awsaafkii maxalka ay wixii ka oo dhan buriyaan oo sabri ku sameeyaan o yidhahdo intaasi markaa uma suubato laakiin labadaa wasfi ayaa xukunkan cilanimo ugu suubato oo labadaasaan soo saaray isku waafaqeen baa dhici karta markay isku waafaqeen baa haddaba khilaafku wuxuu ka imanayaa koodabaa raajixa ayuhuma alcilla kebaa cilladu noqonaysaa ninkii mustadilkaa marka markay labadoodii isla muujiyeen oo muctaridkii qudhiisu la waafaqeen labadaa kusoo ururtay ninkii mustadilkaa waxaa ku filan inuu yidhaahdo tardiid labadaa dhexooda labadaa wasfi oo yidhahdo alcillatu imaa haada aw daak cilladu ama waa kan ama waa kan marka hadda doodu socoto hadhowta hadduu doono isagu haba kala raajix yeelo oo ha kala saaro oo mid ha ku soo reebto yaa hadduu doone laakiin inuu yidhaahdo caynkaas baa kaafi ah oo intaa markaa lagu bushin maayo wa min طuruqi اlibطaali bayaanu ana alwaصfa tartun walow fii dalika اlxukm kaالdukuurati walunuusati fi اlcitqi marka halkan waxaa soo baxday mar haddii muctarid uu jiro ninkii mustadilkahaa waxbuu sugay ninkii muctaridkaha baa ku soo baxay wuxuu yidhi maalan awsaaftan aad uruurisay oo intaa ku koobtay wax ziyaadaha jira wasfi buu keenay cilo ayuu keenay wasfigu markaynu leenahay waa cillo waa waa mustadilkii markaa waxaa u bannaan inuu bushiyo duruqda marka wax lagu bushiyu ka hadlaya see wax loo bushinaya oo bushigu muxuu ku iman karaa kollay qawaadixdana ugu tegi doonaa wuxuu yihi wa min turuqi اlibطaali burinta duruqdeedii waxaa ka mid ahaaday bayaanu caddayn ana alwaصfa wasfigii yani wasfigu waa cilladii aada la timiye tardun waa tardi walow fii dalika alxukmi walow kaana alwasfu haba ahaado fii dalika alxukmi xukunkan hadda aynu isku hayno ee aada ku cillaysay ee wasfigan hadda aad ku cillaysayba ha ahaadee waxa weeye waa dardi wadalika tusaaluhu wasfiga dardiga ka dukuurati weeye laboodigii walunuusati dhadigii fi lcidqi cidqiga ku saabsanaa halkan wuxuu ka hadlaya markaa duruqda wax loo buriyo oo loo bushinayo oo waxa weeye inuu ninkii mustadilkaa oo kale la yimaado in uu yidhaahdo wasfigan aad keentay waxa weeyaan uu caddeeyo inuu yahay dardi inuu yahay burida iyaad wadaan lakin waa dardun baad wadaanaysaa waa yahay oo dardigu waa laba nooco hadda kanun baynu hadda kanun baynu hadda haynaa bal kaga kaadi doona mar daba iman doonaa marka wasfigaas waa dardi marka la yidhaahdo waxaa halka looga jeedaa waa shaygii sharcigu ilqeeyey ama mutlaqan buu ilqeeyey inaan wax lagu cilayn karayn ama axkaamta qaarkeed buu ilqeeyey inaan lagu cilayn karayn kaasaa dardi la yidhahdaa maxaynu nidhi ama waxa weeyaan sharcigi baa ilqeeyey inaan mutlaqan wax loogu cilayn karaynin oo axkaamta aanu cillo u noqonaynin oo meelna diinta laguma hayo kitaabka iyo sunnada toona meel shaygaas sifada noocaasa wax lagu cileeyey waa mutlaqan ama waa maxay axkaamta wax ka mid ah ayaan lagu cilaynin markaa tusaale hadda u bixiyey ee ka dukuurati walunuutha waa dardiga axkaamta qaarkeed aan lagu cilaynin waayo maalan waxyaabaha dardiga maalan aan axkaamta o dhan ba lagu cilayna waxaa ka mid a kaطuuli wاlkisari wالsawaadi wاlbayaadi wix noocaas ila waa awsaafe dherar iyo gaabni axkaamta shareecadu meella kuma hayno waxaas waa dheer iyo saasa xuunkiisu noqday waxaas waa gaaban iyo xuunkiisu waa caynka waxaas waa madow waxaas waa caddaan ma leh ictibaar ma leh xagga tacliilka kaasi marka waa xagga mudlaqa marka laga hadlayo axkaamta qaarkeed dukuureynaas xagga cidqigu keenay hadda oo markaa cidqigii dee lab iyo dhadig ma kala laha lab iyo dhadig ma kala laha oo yani xoraynta xaggeeda marka laga hadlayo oo xadiidkii ahaa man actaqa shirkan lahu fii cabdin qofkii xoreeya yani maaragtay addoon shurka uu ku yahay fii cabdin baa la yidhi marka cabdigaas labka ahi miyaa la odhanayaa cabdi unbaa meesha la sheego addoontii meesha ka baxday oo haddii addoon shurka lagu yahay iyada lama horayn karo oo shaksi iyo wixii la sheegay axkaamta soo geli maysa meel odhan karaa jawaabtu waa mada oo halkaa cabdigaasi waa isku mid lafdulcabdi dakar iyo unsa waayo was wasfigaa cabdigu waa dardi baad oranaysaa wasfigaa cabdigu muxuu yahay waa dardi oo lagu cilayn maayo halkan oo macnaha addoontii ka bixi maysa waa kuula mid laakiin marka uu leeyahay halka kan fil cidqi oo kale meel kalu kaaga duwayaado dee dukuuradii inaasu meel kale way kula duwanaanay oo maxaa ka mid ah shahaadadii iyo qadaagii iyo wilaayatu nikaax iyo irti iyo dee waa u kala tegaya halkaasu ma waa lagu kala tegaya waa lagu kala baxay markaa tusaalayaashu had iyo gooraale maalan wasfiga dardiga ay yidhaahdaan markii l jaa acraabiyun yantifu shacrahu wayadribu sadrahu waxaas oo dhan waxaa waa la odhanayaa yani hadday doonto yaana nasba ku imane de waxay yidhahan washanu laa yuctaradu lmithaalu id kafa alfardu walixtimaal taadi kor tusaale wax lagu cadday lagu fahmaa rabaa nin acraabiyaa nebiga u yidhi ninkaasoo yantifu shacrahu timiisa ayuu markaa rifrifaya maxaan ku laabtu iska gargaraacaya markaa halagtu waaqacatu imraati fi nahaar marka wasfigaas waa awsaaftaa dardi baa loodhan waxaa laleeyahay kownuhu caraabiyan xagga iga tuub macno weyn ma leh oo wasfi dardi wax laguma cileeyo oo caraabinimo axkaamta laguma cileeyo tima rifrif laguma cileeyo axkaamta iyo alaabtu garaaci marka awsaaftaas waa dardi baa loodhanaya waayahay wa minhaa wa minhaa an laa tadhara munaasabatu lmaxduufi lilxukmi wykfii qowl mustadili baxatu falam ajid muhima munaasabati weli wuxuu guda jiraa yani uruqdii maxaan ku idhaahdaa ciliyada lagu burinayey wa minhaa waxaa ka mid a uruqda lagu buriyo shaygaas inaanu cillanimo u suuban anlaa tadhara inaanay muuqanin munaasabatu lwaصfi waصfi munaasab noqoshadii waصfiga almaxduufi la xadfay lilxukmi xuunkii aanay munaasib noqon meesha waxaa jirta nin mustadil iyo baa jiray maxay iyo muctarid ninka mustadilka ile baabu sabr wa taqsiim baynu ku jiraaye sabri buu sameyey taqsiim buu sameyey sabrina waa sameeyey wuxuu yidhi awsaaftii waa inta ah sabrigii markaa ku jiraa muctarid baa kusoo boodo wuxuu yidhi waa kan wasfi kalaa jira waad ka tagtay waxaa ka mid a markaa duruqulibtaalka inuu mustadilka yidhaahdo wasfigan meesha aan ka xadfay ee meesha ka maqan xoogaal baan ahay waxba igama qarsoone e waxa weeye munaasib baan u ahayn maxaan munaasib u ahayn xuunka munaasib u aha waadaanti soo ma xuunka ayaanu munaasib u ahayn taas ku burin karaa markaasaan ku riday waa caynka ah taas buu ujeeda wuxuu yihi wa minhaa duruqitaalka waxaa ka mid a أن لا تظهر إنان موقن مناسبة المحذوف أي مناسبة الوصف المحذوف وصف المحذوف كمناسبة للحكم مناسبة أو تاي إنان موقن بطرق الطالب كاملة ما تجتبر تاسو عضينية oo yakfi waxaa ku filan cadam duhuurka munaasabada aanay duhuur aanay muuqanin waxaa ku filan qowlulmustadil mustadilka odhaahdiisa baxadtu waan baadhay falam ajid maanan helin muuhima munaasabatin munaasabo wax ku moodsiiya kamaanan helin intaasaa kaafi ah waayo ninkani dee mar hadduu yahay nin mujtahid ah oo wax baadhayay oo ahlu nadarna ah ee meesha inay munaasabo wasfigan meesha maxduufka ka ah inaan xunka munaasaba la lahayn waxaa kaafica inuu idhaahdo waan baadhay oo munaasabo wax ku moodsiiyaba oo dihniga ku yidhahdo leelakaasa munaasaba ku jirtaa meeshi ma jirto inuu saa yidhaahdo ayaaba kaafiya buu leeyahy waayo oo haddii lagu soo baxo mar labaad ka warran hadda muctaridka haddana soo boodi fain iddaca almuctaridu muctaridka hadduu sheegto ana almustabqa kala baaqi yeelay kadalika waa kula mid adiga ku dhaado markaad sabriga samaysado awsaaftaad urusay aad hebel kuma jira kaas kuma jira hebel baad soo reebtay aad tidhi kaa qudhiisu kaa qudhiisa aad soo reebtay baan isaga qudhiisu maxaa maxaan wadanin yani munaasaba xunka lama leh hadduu muctaridkii caynkaa yidhaahdo falaysa lilmustadili mustadilkii uma sugnaanin bayaanu munaasabatihi munaasibada uu la leeyahay cilladaas xunka ay la leedahay inuu muujiyo wasfigaas xunka la leeyahay inuu muujiyo waxba uma sugnaanin liannahu maxaa yeelay intiqaal weeye oo maxaa laga guuray waxaa laga guuray asabr wataqsiim ila munaasiba laada halkaana waxaa ka dhalanaya waxay odhan jireen yani waxa weeye intishaaru maxduur oo marka mujaadalada dooda laga hadlayo hadalku inu bahan lama rabo meel bo in laysdaba socdaa horta meelaan kaga hadhna kaa horta baabulmunaasaba waxaanu joognaa sabr wataqsiime meel kale hayla aadin bad kale hayla gelin meel xaggaynu meel kale hayla aadin daliil kale hayla aadine meesha inaan la dhaafin weye marka hadduu yidhaahdo masaladii waan baadhay oo wax munaasabaa kama muuqato oo muctaridkii bushiyo muctaridkii baa bushiyey oo muxuu yidhi adiga ku dhaado awsaaftii aad soo ururisay ee aad tidhi xukunkaa cilladiisu waa intaa ee sabriga aad ku samayso mid soo reebtay ka aad soo reebtay naftiisu munaasabadii maxaan ku dhahay xukunka kuma sugna u yidhaahdo markaa ninkii mustadilka ahaa ee la rabay inuu jawaabo ila wuxuu isu difaacnaya soo maha wxisuu difaacanaya muxuu difaacanaya mustadilku ya waxaanu la soo hadhay inuu munaasib xunka inuu difaaco sodawgu ma ahayn waxba looma baahna inuu difaaco yidhaahdo yidhaahdo caddeeyo maya ee munaasabadu waa ku jirtaa wacaynka iyo wacaynka iyo wacaynkaa waayo munaasabada nafteeda hadda xukunka iyo cilladu inay munaasib isu yihiin baa maxaa laga hadlayaa waa duruq kale hadda kalagu jiray muxuu aha sabr iyo taqsiim munaasabaduna way soo socotaa waa kugu dhowdahay marka waxa weeye intiqaal baa la yidhaahdaa oo doodiiba waxay ka guuraysaa meeshii mawduucii laysku hayay la taagnaa oo sabriga taqsiima ila sabri taqsiim baan isku haynaa marka munaasabadii ila tagta intiqaal baa la intiqaalka halkaa loo baahna warkaa ma fahamti waaya walaakin yurajixu raajix yeelaya mustadilkii sabrahu yani baadhistiisii calaa sabri muctarid buu ka raajix yeelayaa bimuwaafaqati sabrihi muwaafaqida sabrigiisu uwaafaqaya tacdiyati muwaafaqati tacdiya yani xukunkii inuu u gudbayo tacdiye uu leeyahay maxaan ku dhahday tiisana ay leedahay yunbu ku raajix yeelaya waa tusaale yani meesha waxaa iman karta inuu yidhaahdo bushigii iskaga riixo oo uu caddeeyo sabrigan uus sabri buu sameeyo taqsiimka kan markii la ururiyey sabrigu wuxuu keenay ikhtibaar oo wixii ka hore laga saaray meeshiina kaa la soo reebay waxaa dhici karta markaa tarjiix inuu la yimaado o yidhaahdo muctaridow arrintaad adigu bushinayso waad leedahay kan soo hadhay qudhiisu munaasaba lama laha ad leedahay waxa weeye kayga ayaa wuxuu ka raajixsan yahay kaaga ayuu ka raajixsan yahayd oo waxa weeye tacdiyaa jirta oo xukunka cilladani waa cillo gudbaysa oo xukunka ugu gudbaysa kaaguna waa qaasir waaa soo ma inuu saa yidhaahdo uun oo yidhaahdo cilladani waa mutacadiya oo xukunkay u gudbaysaa sabru muctaridna waa qaasir kaaguna waa qaasir intaasu markaa bushintii kaafi uu ku noqonaya buu leeyahy alkhamisu almunaasabatu walikhaalatu wayusama istikraajuha takriij almanaati wahuwa tacyiinu lcilati biibdaai munaasabatin maca aliqtiraani wasalaamati can alqawaadic kaliskaar ila akhirih alkhamisu kii shanaad oo min uruqi daalati cala alcilliya duruqda kutusinaysa cilliyada waxaa leeyahay almunaasabatu baa leeyahay walikhaalatu baa la yidhaahdaa labadaba waa lagu magacaabaa waayo ikhaalo min khaala idaa danna markuu maleeya ayaa la yidhaahdo markii shaygan la fiiriyey ayaa yuqaalu anahu cillatahu waxaa loo maraynaya cilladiis inuu yahay macnaha kaas ka tag inay cilladiis taa loo maraynaya waayo wayaan nooca kan masaalikuu cillada ka mid oo munaasabada iyo ikhaalo la yidhaahdaa waa ka ugu dheer marka laga hadlay waana ka ugu muhiimsan ba yidhahdaa waana ka ugu daqiiqsan wayusamaa waxaa lagu magacaabaa istikhraajuhaa wasfigaa munaasibkaa lasoo bixitaankiisa waxaa lagu magacaabaa takhriij almanaad ayaa lagu magacaabaa takhriij almanaad iyo taxqiiq almanaad iyo tanqiix almanaad saddexdaas waa jiraan bal kanaan maanta ogaano takhriij almanaad baa lagu magacaabaa oo macnuhu waxa weeyaan lasoo bixitaanka ah ee wasfiga munaasibka ah ee xukunkan u munaasibka cillada xukunkan u munaasibka lala soo baxo ee la raadinaya lala soo baxaya maxaa la yihahdaa takhriij almanaad oo sideedaba manaadku waxa weeyaan waa maa niita bihi lxukm wixii xukunka lagu xidhay maa culliqa caleyhi baa la yihahdaa wixii xukunka lagu xidhay weeye oo dee macnaheedu waxa weeyaan cilladaa meesha lagala soo baxayo ayaa maxaa lagu xidhay xukunka dee ayaa xukunka lagu xidhay marka istikhraajkeeda waxaa leeyahay takhriij almanaad baa la yihahdaa marka takhriij manaadkiiba kuu macnaynayaado dee waana munaasabadii iyo khaaladiibe wahuwa takhriiju lmanaadku tacyiinulcillati cillada cayimitaankeedi weeye biibdaa'i munaasabatin munaasaba muujinteed lagu cayino macal ikhtiraani ikhtiraan iyo xidhiidh miciina lala qabo iyo wasalaamati nabad nabadgeliyo shaygaa mucayinka ee wasfigaa mucayinku ka nabadgalay can ilqawaadixi qoomitaan iyo dhaawicitaanu ka nabadgalay wadalika aliskaari weeye wuxuu rabaa inuu kuu sheego maxaa la yidhahda takhriij almanaad maxaa la yidhahdaa oo dee munaasabadii iyo khaaladii istikhraajka lala soo baxaya waxaa lagu magacaabaa maxay oo wasfiga munaasibka lala soo baxaya maxaa lagu magacaabaa takhriij almanaad marka takhriijulmanaadku waxa weeyaan ciladii saddex shay bay ka kooban tahay saddex shay bay ka kooban tahay oo ninkii mujtahidkaa ee saddex shay buu cuskanaya saddex shay buu cuskanaya markuu cillada la soo baxayo mid maxay tahay waa munaasabo muujinteed cillada muujinteeda saddex shay buu kala soo baxaya cillada muujinteeda tacyiinu cillo weeye cillada muujinteeda lakin muxuu kala soo baxaya saddex shay maxay tahay ibdaa'u lmunaasiba munaasaba inuu muujiyo oo cillada mucayankee lasoo saar iyo xukunka waa in munaasaba ka dhexaysa waa qodob waayahay qodobka labaad waxa weeyaan iktiraan oo cilladii iyo xukunkii waa inay ka dhexeeyaan maxay waa inay xidhiidhsan yihiin oo muqaray waa socdaan ta saddexaad maxay tahay cillada iyo wasfiga mucayankahay qawaadix waa inu ka nabad galo waan la bushin saddexdaas buu markaa yani maxaan ku dhaha cilladii lagu so lagu caddaynaya taasi waa le takhriij ulmanaad tusaalaha iskaarku keenadoo iskaarku waxa weeye waa cillatu taxriim alkhamri markaan khamrigii waa xaaraan cilla maxaa u ah khamrigii yaa iskaarka iskaarka ayaa cilladii ah iskaarku marka waxa weeyaan isagaa munaasib u ah taxriimka iskaarku munaasib wuxuu yahay taxriimka oo taxriimku waa xukunkiisa uma iskaarkuna waa cilladii munaasib marka waxaa noqonaya iskaar baa munaasib ah muxuu munaasib u noqday waayo iskaarkii caqligii madluubka ahaa ee la doonayay in la ilaaliyo ayuu tagsiinaya wad garat soo ma caqligii la raba in la ilaaliyo ayuu muxuu samaynaya yuu meesha ka saaraya marka waxa weeyaan taxriimkaa xaaraannimada ee xukunka ah cillada munaasibka waxa weeye iskaarka waayo iskaarka muxuu suulinayaa caqliga la rabay in la ilaasho taa macnaheed waad qarto waa marka uu kuleeyahay muxuu yidhi ibdaa'u munaasaba munaasaba waa in la muujiya oo cilladan iyo xukunka munaasaba wayna ka dhexaysa kaas waa qodob wuu ka hadli doonaa munaasabadu maalan waxay noqonaysaa maalan waxa leeyahay jalbu maslaxa dafcu maaragtay madara ila isaga gadaan bay noogu sugin doona ko midda kale macal ikhtiraan ikhtiraankan wuxuu ujeedaa xukunki iyo wasfigiiba wada socda oo kullu muskirin xaraam baynu haynaa kullu muskirin xaraam oo muskir kasta cilladii maaha muskir kasta oo xaaraan baa la yidhi marka way wada socdaanoo muskirkiiyo xaaraantii way wada socdaan xaaraannimadiisa halkaana iqtiraanka ka eg maxaa kuu hadhay salaama can qawaadix qawaadixda way kudan doontaa dee waxyaabaha wax lagu dhaawaco dee waa ka ka nabad galay oo wixii lagu qoomaye laleeyahay marka cilladan waa burtay oo waxan cilladan xukunka uma cillo noqon karto taanuu ka nabad galay ويتحقق الاستقلال ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالصبر ويتحقق دبوبا الاستقلال استقلال يملح بنان شو وصفه يعني مناسب إلا نمدي ومارت لا استقلال ولا كون النغضو بعدم ما سواه وحساك صوار إلى أنتي أي كدبوبا بالصبر صبري يوحي نهرو صمري صبري لو وايو sabri lagu waayo marka la tatabuco la baarbaaro yaa waxaa la leeyahay kaaun baa meeshii jooga macnaa halka wuxuu leeyahay inuu la goonin noqdo wasfigani cilliyada wasfiga munaasibka cilliyada inuu la goonin noqdo oo wixii kale meesha ay ka baxaan waxaa weeye sabri baa lagu ogaanayaa taa qudheeda oo duruqa lagu ogaanayo sheegaya tusaale haddaynu soo dhaweyno maalan markii laga hadlayay ribowiyaadka shaaficiyadoo kale waxay leeyihiin waxyaabahan ribowiyaadkaa cilladu maxay noqonaysaa bay waa ucniga yidhahdeen markaa ucnigu inuu la gooni yahay xukunkan ilanimada inuu la gooni yahdo xukunkan uu cillow yahay waxaa tusaale inoo ah maalan ribal fadlig o kale haddaynu soo qaadano waxaa mirulkafi bay mirulkafi sabri baa lagu ogaanay mota uu waa waa in la helo bui muxuu yidhi bicadimi maa siwaahu bisabri bada maas wixii kale wayn meesha ay ka baxaan weliba dariiqa sabri waa inay kaga baxaan lagu waayaa maalan waxaa yidhi miru kafi mugga gacantaas baaba-aa soo buuxdo oo sarreena ah dee cilladay tucman buu noqon karaa oo horta dee kayl maaha oo dee sacab muggi miyaa kayl ah kayl xagga utuur marka sabrigii way mogta kayl xagga utuur haye haalibkana sacab muggi ikhtiyaarka lama yidhahdo haalibka sacab muggi waxa quuta ah quuta laguma magacaabo maaragtay isilaaxan xagga u tuur maxaa ku soo haray meesha ya ducma dhadee ducmi sacabkaa muggiyo afka wax la dhamiy waxoogaa dhana ducmi bay noqon kartaa iska tusaale marka waxay leeyihiin waxay ku rumoobaysaa markaa in la yidhaahdo wasfigaa munaasibka ciliyadu la gooni yahay waxaa lagu helaya wixii kale meesha waa in la waaya a ariiqi sabri lagu waaya wayataxaqaqu listiqlaalu istiqlaalkii wuxuu ku dhaboobayaa oo markaa wasfigii munaasabadii uu cidlanimo ula gooni noqonaya bicadami maa siwaa wixii saa ka soo dhalawaado بالصبر لقواه وبالله التوفيق والمناصب الملائم لأفعال العقلاء عادة وقيل ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا waxaynu ku soo jiray munaasabadii oo ahayd uruqii lagu garanayay uruq adaala cala alciliya ciliyada wixii ku tusinayey tii shanaad bayna ahayd markaa mawduuciiba weli sii wada walmunaasibu munaasibkii almulaa'im weeye ka u cunamaya liafcaali lcuqalaa dadka cuqalada afcaashooda caadatan caad ahaan ugu cunamaya marka wuxuu rabaa munaasib almunaasib waxaa laga keenay min almunaasaba munaasabadii baa laga soo qaato waa ismu faacilkii marka wuxuu rabaa inuu bal munaasibkii tacriifka uu leeyahay ayuu halkan kaga hadlaya ilaa taqriiban afar buu keenayaa horreey wuxuu yidhi waa almulaa'imu liafcaali lcuqalaa'i caadatan waa shayga maxaan kula cunama afcaasha dadka caqliga le caadi ahaan oo la odhanayo shaygaas shaygaas buu laayiqu yahay haadihi allu'lu'atu tunaasibu haadihi aljubba yacni jawharta luulkaasi jubbadda noocaas ayay munaasib u tahay haadihi aljubbatu tunaasibu haadihi alcimaama jubbadaasi cimaamadaasay munaasib u tahay oo labadaas isu eg haadihi lulu'atu munaasibatun lihadihi lulu'a jawhartaas in jawhartaa lagu daro marka laysu taxayo been la wada gelgelinayo taasi taasay munaasib u tahay marka caadi ahaan la eego kaas waa tacriif macnaha wasfigan marka munaasabada wasfigu xuunka munaasib u yahay waa shay dadka caqliga leh ama caadatan ay garan karaan in wasfigaas uu munaasib u yahay xukunka ah sida maxaanku loo garanayo jawhartaasi jawharta inay munaasib u tahay kaas waa tacriif wa qiila qiil wuxuu leeyahay maa yajlibu nafcan aw yadfacu dararan huwa munaasibkii maa mid weeye yejlibu soo jiita lilinsaani usoo jiidanaya insaankii nafcan buu insaankii usoo jiidanayaa oo mase yadfac wuxuu riixayaa dararan dhib buu riixayaa munaasib waxaa la odhanayaa waa shaygii maxaan ku dhahdaa qofkii bani aadamkaa nafci usoo jiidaya ee wixii darar ana ka riixaya ayaa munaasib la yidhaahdaa wa qaala abu zaydin wuxuu leeyahy waa kii saddexaade tacriifkii saddexaad abu zayd adabuusi oo xanafiyada ka mid ah huwa isagu munaasibkii maa aladii kii weeyaan low curida haddii loo bandhigi lahaa cala alcuquuli cuquusha haddii loo bandhigi lahaa latalaqathu bilqabuuli aqbalitaan ay ku yani ku waafaqi lahayd yani way aqbali lahayd waa shay haddii cuquusha loo soo bandhigo shaygaas shaygaasu munaasib u yahay marka laleeyahay macnaheed waxa weeyaan cuquusha haddii loo soo bandhigo way aqbali lahayd oo min xayu tacayilu bihi shaygaas shayga waa lagu cilayn karaa marka la fiiriyo oo la yihahdo shaygaas shaygaa munaasib uu yahay aqligu markaa diidi maayo kaasi waxa weeye marka isna waa tacriifka imsa tacriifka saddexaad weeyaan wa qiila qiil wuxuu leeyahay huwa isagu wasfun wasfi weeye wasfigaasoo daahirun daahir ah wasfigaasoo mundabidun dabdoomaya oo macnaa koobmaya wasfigaasoo yaxsulu uu ku xasilaya caqlan caqli ahaan min tartiibi alxukmi xukunka ka ratibitaankiisa calayhi wasfigaa korkiisa laga ratibo maa shay baa lagu helayaa yasluxu maa shay baa ku xasilaya yasluxu u suubada kownuhu maaga ahaanshihiisa maqsuudan mid loo qasto oo xikmaddii ah lishaarici shaaricu u qasto oo min xusuuli maslaxatin ah aw misdafci mafsadatin mafsada iska riixiddeeda ah tacriifkaas aad ugu fiican tacriifkaas baa ugu wanaagsan munaasibka marka laga hadlayo waxay leeyihin waxa weeye horta marka hore waa munaasibkan waa wasfi marka wasfi waa cillo buujeedaa waana daahir waana mundabit oo waa shay kumayo oo aan muntashirayn oo baahayn oo dee aan la dabdin karayn waa wax markaa kooban oo la garan karo dabdi lagu garan karo xukunka marka uu wasfigaa xukun ka ratimana waxaa imanaya in ay jirto wax looga qasdayo oo shaaricu qastayo xikmo ah munaasibka naftiisa xikma yidhahdeen mogti shay xikmo ah oo ama xusuul maslaxatin ah ama mafsado lagu riixa ah oo maalan khamriga xaaraannimo ayaa ka ratimayso waa xaaraan waxaana ciladuna ay noqotay iskaarkaas waxaana lagu riixaya mafsado mafsada lagu riixaya marka meesha mafsadada riixaya waxa weya shaygan waa iskaar iskaarkan ciladii munaasibkeeda waa iskaar iskaarka waa wasfi waana daahir shaygii khamriga ahaa xaaraannimadiisa iyadaa cillo u ah xikmadda ku jirta ee markaa ay mancinaysaana maxay tahay waa dar u mafsada oo caqliga fasaadkiisii caqli baa fasaadinaysaa oo khabradu ay baabi'inaysaa fasaadkaa caqliga fasaadaya ayay markaa xikmaddaasna ay dee diidaysaa oo mancinaysaa ama haddii si kale loo dhigo waxaa la odhan karaa shaygii almuskiru xaraamun buu ahaa markaa caqligu wuxuu ku tusinayaa ana taxriima almuskiri ama taxriima asukri mufdin ilaa maslaxa weeye xifdulcaqli xaaraannimadaas shaygaa muskirka uu xaaraan yahay wuxuu ku siinayaa ku gaadhsiinayaa maslaxa lagu gaadhaya oo maxay tahay maslaxa lagu gaadhaya ama uu ku gaadhsiinayaaba waa xifdulcaqli caqliga ilaalintiisa waa caqliga ilaalintiisa ama jalb maslaxa jirto maalan wujuubu zakaa zakada waajibnimadeedu cillo maxay u tahay cillo waxay u tahay saddu khullata alfaqiir qofkii faqiirkaa baahidiisa in la daboolo waa xikmo halkaa way munaasabadu marka waxa weeyaan xukunkaa meesha ka ratimayaa wuxuu salka ku hayaa xikmo oo shaaricu markaa u jideeyey ama waxay tahay xikmaddaasi jalbu maslaxa ama waa dafcu eesh dafcu mafsada oo haddii le maala alqisaasu mashruuc waxaa markaa caqligu haleelayaa in mashruuciyatu lqisaas ay tahay sababun mufdin ilaa maslaxa weye xifdu lcaql yani waa sabab ku gaadhsiinaysa ama waa munaasabo ama xikmo waxaa doonta dhe maslaxo keenaysa weeye oo maslaxay ku gaadhsiinaysa oo maxay tahay waa xifdu nufuus nafti baa la ilaalinaya nafti baa la ilaalinaya saa darteed waxay dhahdaan saydhabaa axkaamtu wax allaale wixii axkaam mucallala oo la cilaynayo oo dee shareecadu cilaa u heshay oo dhammi waxa weeye xikmo kama marna oo xikmo wax la yahay baa meeshi jirta oo wuxuu yidhi lam tulfa fi lmucallalaati cillatun khaaliyatun min xikmati fi ljumla ilaahay bay yidhaahdeen waana xikmaddu waa jalbu maslaxa iyo dafcu mafsada oo fiqiga oo dhanba qawaaciddiisu halkaasi u noqonayaan bal bacduhum qad rajaca alfiqha ilaa qaacidatin waaxidatin mukamila wahiya ictibaaru ljalbi lilmasaalixi waddari limafaasid alqabaa'ixi oo uu leeyahay suyuudigu markaa ka nadminaya ninkii maaragtay aqmaar mudiyaha keenaya matni buu sharxin jiray oo aziz ibn cabdisalaam baa wuxuu leeyahy fiqi oo dhamiba wuxuu iskaga noqonaya qaacidadaas oo ah maslaxaa la soo jiidayo mafsadna waa la riixaya marka waxaan munaasibadani wasfigan munaasibka ah ee xukunkan lagu cilaynayaa waxa weeye xikmu wataa xikmu salka ku hayaa marka w xikmadaas maxay tahay waa jalbu maslaxa iyo dafcu mafsada taas ayuu markaa meesha tilmaamay wuxuu yidhi haddaan labadalka ku celinno wuxuu yidhi waqiila qiil wuxuu leeyahy huwa munaasibkii oo dee ma'kuud min almunaasaba laga soo qaatay weeye huwa isagu wasfun wasfi weeye wasfigaasoo daahiru wuxuu yidhi waqiila qiil wuxuu leeyahy huwa munaasibkii oo dee ma'kuud min almunaasaba laga soo qaatay weeye huwa isagu wasfun wasfi weeye wasfigaasoo daahirun wasfi daahira oo muuqda ah kaasoo mundabidun dabdoomaya macna sheekuumaya ah kaasoo yaxsilu yaxsulu uu ku xasilayo caqlan caqli ahaan min tartiibiilxukmi calayhi xukunka ka ratibitaankiisa wasfiga laga ratibayo ma faacilmafcuulkii halka ka dhig maarata faacilkii ka dhig yaxsulu yaxsulu maa baa ku xasilaya de yasluxu u suubada kownuhu maaga ahaanshihiisa maqsuudan u yimid loo qasto oo xikmadii ah lishaarici uu qasto shaaricu oo min xusuuli maslaxatin ah iyo dafci mafsadatin ah macnaha waxa weeye cilladaas munaasibka ah waxa weeye macnaheedu waa cillada marka xukun ka ratimo maxaa la helaya xukunkaa ratimay maxaa soo baxaya maxaa soo baxay mafsado la riixayo iyo maslaxa la soo jilaabayo meeshaas xasilaysa waayo markaa wuxuu uhi fain kaana hadduu yahay wasfiga haddaba khafiyan ilaa haddana ixtiraasku ka keenaya haddaba mundabid iyo markuu leeyahay iyo daahir iyo fain kaana hadduu yahay markaa wasfigii munaasibka ahaa khafiyan hadduu yahay mid khafiya hadduu yahay waaya aw amase hayra mundabidin midaan mundabid ahayne maaragtay baahiya uu yahay ictubira waxaa la fiirinayaa mulaasimuhu shayga uu soo laasimsanayaa la eegaya wa huwa kaasina almadinatu madinadii weeye meesha wax loo filayey wey cillada loo filayey yacni wasfigii hadda waaba hayru mundabit maalan safarka oo kale tusaale ka soo qaad safarka waxaa jirta markaa cillo keenaysa in waxaan la gaabiyo salaaddii la gaabiyo ama qofkii musaafirka ahaa ee soomana uu iska afuro waxyaabihii rukaskaha oo dhan cillo loo baneeyey baa jirta baynu soo yartaabannay marka waxay leeyiin cillada meesha ku jirtaa waa mashaqada dee safarku waa mashaqa iyo dhib wataa laakiin haddana waxa le markii cilladii la eegay mashaqadii la eegay mundabit maaha mashaqadii waa hayr mundabit sababtaan mundabit u ahayn ninkii tareenka raacay iyo ninkii baska raacay iyo ninkii lugeeyey iyo ninkii diyaaradda raacay bal marka maxaa see loo dabdiri waaya kee mashaqadu ay tahay kee mashaqo badan waxaa dhici karta nin maanta ka shaqaynaya gurigiisa iyo meelaha kale ordayo ama good qodaya iyo kii safrayey inuu dhib badan yahay maxay kii iska negaa marka waxaa leeyahay halkaa cillo munaasibo ah oo wasfi munaasib ahoo yacni mundabid oo halkaa ku jiro oo lagu cilayn karo maaragtay ruksadatan mashaqadii kaa muuqato maxay markaa uga guureen waxaa mar haddii mashaqadii aan iyada nafteedii waxaa lagu cilayn karin waa licadami indibaadihaa markaa ruksadii iyo arrimaha noocaasa mulaasimkeeda ka mashaqada soo laasimsanaya soo laasimsanaya mashaqada kaa laga dhigo oo safar kaa soo laasimsanaya cillada oo maxay ah safar marka waxaa leeyahay cillada waa safar cillada waa safar marka safarkii baa de waxaa ka dhalan karaa shaqada ka dhahaya marka haddilasa fara badan shaqo iska jirtaa haddaad diyaarada u fiican maanta raacayso madaarka aad jiijinayso maaragtay marba shantada dhinac tacab kugu filan laakiin cillada mundabitka ee safarka bay noqonaysaa marka wuxuu yihi fain kaana hadduu wasku yahay khafiyan uu yahay oo mase hayra mundabit inuu yahay ictubira waxaa la ictibaarinaya mulaazimuhu ya kuu soo laazimsanayo oo maaragtay dee ee daahirkii mundabitkaa noqonaya wahuwa kaasina almadinatu waa madinada waa meesha loo filayo cillada loo filayo wahuwa safarba ka soo qaada waqad yaxsulu lmaqsuudu min sharci اlxukmi yaqiinan aw dannan kaalbayci wاlqisaasi waqad yaxsulu inuu xasila ayaa la arkaa almaqsuudu maqsuudkii maqsuudka halka muxuuga jeeda xikmada min sharci اlxukmi xukunka jidayntiisa inuu ka xasila ayaa la arkaa min sharci اlxukmi xukunka sharcigiisa looga qasto yaqiinan xusuulan yaqiinan helitaan yaqiina inuu ku xasila ayaa la arkaa aw amase dannan mid danna inuu ku xasila ayaa la arkaa wadalika kalbayci kalmaqsuudi bilbayci oo kale iibka yani xikmadda looga qastayo iyo walqisaas qisaasta wuxuu raba halkana inuu kuu sheego waxyaabahan ilaahay uu xukumay oo shareecadu ay jidayso axkaamta ah axkaamtaas maqsuudka laga leeyahay xasilitaanka la xasilino la helayo afar wej buu ku imanaya xikmaddaa helitaankeedu xikmaddaa yacni maqsuudka laga leeyahay xukunkan oo loo jideeyey afar nooc uu noqonaya mid yaqiin ku xasila mid danni ku xasila mid muxtamalo mustawa tarafayna mid maxaan ku dhahaa helitaanka maqsuudku ama yacni maaragtay helitaan iyo helitaan la'aan inaan la helayn ay raajixto wahm ay ku magacaabi jireen oo jaanibka nafyiga ahi uu xoog badan yahay waa raajix yahay waa afartan afartii kuu sheegay marka marka wuxuu yidhi yaqiintiibu kuu keenado kala baycu baycu marka wuxuu noqonaya yaqiinta qisaastuna danniga maxaa looga jeedaa maalan marka wax la iibsanayo xikmadda iibku muxuu yahay marka hore xukunka baycu waa shay alxil weeye wasfiga iyo cilladuna maxay tahay waa alixtiyaaj iyo almucaawada waxaa loo bahan ya wax la isdhaafsado oo dadkaa u baahan xikmaduna waa atamalluq ama almilkiya saa weeye xikmaddu markaad waxa iibsato xikmadda ku jirtaa waxay tahay milki waxaana ibsta inaad hesho gacantaada u soo galo xikmaddu waa aynkaa waayahay marka wuxuu leeyahay maqsuudkii shaaricu xukunkaa baycu marka uu dhaco ansaxo waxaa la helayaa xikmaddii yaqiin baa loo helayaa soo yaqiin baad helintay war kitaabkaygayba waa imisa waa intaa oo kitaabkaad gacanta ku dhigtay maqsuudkii laga lahaa iibka oo maxay ah inaad tamallugto hubaal ma tahay mise maaha yaqiin ma noqoto mise maaha yaa yaqiin weeye dee la soco waa yaqiin waa yahay wuxuu yidhi danan buu u dhacaado waa qisaastii waa qisaastii waayo qisaasta xukunka qisaasta ilaahay jideeyey xikmadda looga jeedaa maxay tahay waa xusuulu linsijaari bihi cani alqatli dadku inay kaga joogsadaan waxa la yahay maxay dilka oo marka qof waliba ogaado ila wax ka ilaha yidhi walakum fi lqisaasi xayaatun qofkii markuu ogaado in hadduu wax dilo la dilayo meesha waxaa rabaa markaa ina maxay timaado ka joogsi markaa laga joogsado dilkii baa imanaya laakiin xikmadda helitaankeedu laysa qaciyan qaci maa si baana qaci u ahayn dee waxbaa qaada inta wax laynaya waana la dilayaa adna waxbay laynayaan soo ma laakiin marka la eego inta ka joogsatay ee qisaastii marka la fuliyey dilii ka joogsatay iyo inta aan ka joogsan inta ka joogsatay baa badan marka waxaa lagu helay xikmaddii danni baa lagu helay sida haalibka ah oo dad badan ba marka joogsanaya haddana dee la waayi maayo intaa dilku waa dhacaya ilaa waktiga rasuulka iyo saxaabada dilku qawdaas la isku haya maxkamadduna waa taagan qofkaas qisaa lagu xukumay warkaad garan soo maa marka wuxuu yidhi ka labaad waa waa dannan oo qisaasu danniga u noqonaysaa waayahay waqad yakuunu inuu ahaado ayaa la arkaa yani xusuul maqsuud maqsuudkii xikamtii helitaankeeda oo sharciga xukunka sharciga jidayntaysa markaa dee ka ratimaya muctamilan muctamil inuu ahaado ayaa la arkaa sawaanay cala sawaa si siman uu ahaado mustawa tarafayn ah wadaalika xaddi lkhamri ka iijaabi xaddi lkhamri khamriga xadkiisa waajibintiisa oo kale weeye oo taasina waa tii saddexaad oo waxa weeye waxaa dhici karta xikmadda helitaankeedu inuu mustawa tarafayn ahaado oo maxaa looga jeedaa marka la jidaynayo khamriga maxaan ku dhahay shaabugaynta la isshaabugaynayo qofkii maxaan ku dhahay khamri cabbaa ee la karbaashiyo qofkii maxay noqonaysaa xikmadda looga jeeda xikmadda looga jeeda waxaa weeyaa in laga joogsado shurbigeeda in laga joogsado shurbigeeda iyo cabbitaankeeda marka waxaa la leeyahay marka la xasilo xuunkaa la helo inay dadku ka joogsanayaan iyo inaanay ka joogsanayn xikmadda helitaankeedu waa mutasaawi arafayn waa mutasaawi arafayn isagu dee isagu sheekhu tilmaamayo oo wuxuu leeyahy waxaa dhici karta mumtaniciintu iyo muqdimiinta camalkii ku dhacayaa inay sinaadaan baa iska dhici karta oo intaa waa baalku alcabaya iyadoo markaa xukunkiina socdo marka waxa weeye maqsuudka helitaankiisu isaguna muxuu noqday waa muctamil mustawa arafayn mithaal buu u waayey marka hore asalkiisu laakiin masaladatan ibnu xaajib buu musanif ku raacay oo khamrigaa keena waa oo maaragtay marka waxa weeyaan asalkiisu waxaa lama helo tusaale uma helan lakin taasa u keenay waayahay aw amase nafyu yakuunu wuxuu ahadaa maqsuudkii nafyuhu anfinta maqsuudkii la anfiyo oo maxaan ku dhahda xikmaddii lalahaa la anfiyo oo la waado baa arjaxa raajixa raajix inay ahataa la arka wey wadaalika tusaale waxaa weeye ka nikaaxi aayisa tii islaantii laga quustay guurkeedii litawaaludi dhalma loo guursado waayo waxaa dhici karta waa masaladii afraade oo maaragtay dee tii afraad weeyaan oo maqsuudkii ma xasilaya mise xasili maayo inaanu xasilin bay u badan tahay waxaa weeye maalan guurkii la guursanayey horta xukunku waa jawaazu nikaax guurku waa shay bannaan cilladuna waa xaajatu nnaasi ilayhi dadku waa u baahan yihiin guurkii xikmadda looga jeedana atawaalud in ilma iyo carruur wax dhalaan tanaakacu gursada oo maarata alwaluud almawd waa kii rasuulku lahaa xikmaddu marka carruuri wax in la helo weeyaan marka ninkii guursaday islaan sunna goys ah oo xaydkiiba ka dhammaaday oo qudhay qofkii guursaday xikmadda u guursadayna maxay ahayd yaa litawaalud in meeshu wax dhashaanba u guursaday marka waxaa la leeyahay dee arrintaasi horta xusuulkeedu waa mumkin caqlan xusuul awlaad meeshayna wax iska yimaadaan oo ilaahay ba iyadiiba maarata dhaqdhaqaajiyo wuxuu maaragtay dhiiggii soo yar bitaaco oo xayd qaado iskaba xambaarto waa xusuul caqlan laakiin caadatan maya caadatan maya caadi ahaan dee waxa weeyaan dadku waa caadi ahaan bay waxu arkayaan qofku markay dhiigii ka go'ay ama tajaarubta lahayaba islaan dhiigii ka go'ay ma dhashaan halkaasa waa la isloog yahay markaa taasna maxay noqotay maqsuudkii guurka laga lahaa xikmaddii looga jeeday markay sidoo kale ay tahay inaan la helin baa maxay ah yaa raajix xukmaddii inaan la helin xukmaddii inaan la helin baa raajix waayo marka afartaa sheegay wuxuu qad yaxsul maqsuud inuu xasila la arka min sharci lxukmi xukunka jidayntiisa looga qastayo oo macnaha maqsuudku waxa weeye xikmadii yaqiinan xusuulan yaqiina helitaan yaqiina inuu xasila ayaa la arka aw dannan yani mid mala inuu xasila ayaa la arkaa oo mal ahaan lagu helo wadalika kalbayci iyo waqisaas beycu yaqiintu u laabatay qisaastuna danigay u laabatay waqad yakuun inuu ahaada ayaa la arkaa muxtamilan mid suurooba oo sawaanay calaa sawaa si siman u suurooba oo nafyigiisa iyo hubuudkiisu markaa ixtimaalo wadalika xaddilkhamri khamriga xadkiisii oo kaleba weeye oo xikmadda looga jeeda waxaa weeyaan in lagaga joogsado waxa layahay khamriga kutalaabsiga marka waxaa weeye inay mustawa طarafay noqdaan ka joogsiga ka joogsilaanta baa suuragala aw mase yakuun nafyuhu anfinta maqsuudka wuxuu ahaada arjaxa inuu ahaada la yarka mid raajixa wadalika tusaale waxaa weeye ka nikaaxila aysa tii maaragtay quusatay guurkeeda litawaaludi loo guursado oo iyana waxa weye maqsuudku dee in carruuriya wax la helo inaan la helin bay u badan tahay marka afartaas qaybood buu kala saaray waa meeshuu lahaa maraaquna wayaxsulu qasdu bisharci اlxukmi shakan wadanan wakada biاljazmi wqad yakunu nafyu fiihi arjaxa kaaayisin liqasdi nasri nakaxa waaya wuxuu yidhi walasaxu jawaazu tacliili biاhaaliثi wاraabic walasaxu sida asaxaa jawaazu tacliili ku cilayn banaanaanshaheedba asax ah bihaaliثi ka saddexaad iyo wraabic ka afraad ka jawaazi lqasri gaabinta banaanaanshaheeda oo kaleba weeye lilmutarafihi kii raaxaysanayey markaa la banneeyo gaabintiisii halka markaa wuxuu leeyahay waxaa iska bannaan in lagu cileeyo waxaa la yidhaahdo labadan dambe in wax lagu cileeyo way iska bannaan tahay labada dambe in wax lagu cileeyo oo yani wasfiga marka hore wasfiga madnuunka ah ee la malaynayo ee macaana sida qisaastoo kale oon nidhi ama ka majzuumka ah oo yani in maqsuudkii la helayo xikmaddii la helayo oo maxay ah beecii isagu in wax lagu celiyaa waa waa aljawaazu itifaaqan waa ijmaca khilaaf ma laha laakiin waxa lagu celeeyey wasfigii munaasibka ahaa ee shablinayay xikmo yani maaragtay ku xasilaysa can ariiqi shak oo mustawa طarafayn oo muxuu noqday markaa kaasi muxuu aha kaasi tusaale maxaa lagu bixiyey khamrigii ama mustawa uu wahmi ka cabiray qowlkaasaa delu kaga fiican yahay ee saaxibulmaraaqigu oo wahamka oo markaa dee inaan maqsuudkii la helin ay tahay sida raajixa ah labadaas yani wasfigii munaasibka ee shamlinayey xikmadda ratabitaankeedu ku imanayso xuunka marka ka ratimayso ku imanaysa can ariiqi shaki ama maxay ama in la helayo can ariiqi lwaham in wax lagu cileeyo banaanaanshaheeda raajix marka waa laisku hayaa qowl baa markaa muqaabil asax odhanaya waa laguma cilayn karo markaa kaasaa asaxa buuli waaye marka halkaa wuxuu ku banaynaya oo leeyahay tusaaloo keenadoo daliil ku tusinaya arrintaas inay banaanan karto wuxuu leeyahay maalan qasrigii gaabintii ninkii mutarafiha ninkii boqorkaa maalan waa boqor diyaaraddiisii buu wataa xaaskiisina waa wataa sharaabkiisi iyo cunadiisi waxdha u saaran yahay magaalu ka duulay magaalo kalu iska aadaya waa mutarafi somaninkaas waa in raaxaysanaya dalxiis baa uu ku jira oo waa safray magaala hiblaayo ka duulay magala hiblaayo kale u duulay yaa ninkaas safarka ma gaabinaysa gaabin maayo waa gaabinaya yaa haddana cilladii maxaan kulan kasta inu safar ka dhignay lakin cilladii safarka asal ahaan dee meesha ku nabani maxay tahay mashaqo iyo dee dhibaa iska jirta marka waxa mar haddii kaaba la ogolaaday oo xikmadtii maqsuudka ahayd ay ahayd markaa cilladu inay ahaato mashaqo iyo waxay jiraan haddana wuxuu leeyay markaa sida kaasoo kale kuwana waxbaa la iska cilayn karaa weligeed fain kaana faa'itan qaطcan faqaalat alxanafiyatu yuctabaru walasaxu laa yuctabaru fain kaana hadduu yahay maqsuudkii xukunka sharcigu loo qasdinayey faa'itan mid maqanba hadduu yahay qaطcan goonaansha hadduuba maqan yahay faqaalat alxanafiyatu waxay tidhi yuctabaru waa la ictibaarinaya maqsuudkii walasaxu sida asaxa laa yuctabaru la ictibaarin maayo sawaaun markaa waxaa siman kaana haya maa xukm maa eladii xukunkii laa tacabuda fiihi yani tacabud waxa leehay gudihiisa aanu ku sugnayn wadaalika tusaalaheedu waxaa weeye ka luxuuqi nasaba almashriqiy ninkii mashriq iyo qabaldhac loo nisbeeyey maaragtay utiirintiisa iyo haleeshiintiisa bilmaghribiyati yani maaragtay ilmihii qofkii maqribka joogay haweenaydii maqribka joogtay ee dhashay yani tiirinta loo tiirinayo iyo wamaa eladii kiibaa siman oon farqi lahayn fiihi gudihiisa uu ku sugan yahay xukunkii yani uu ku sugan yahay tacabudun uu ku sugan yahay wadalika istibraa'i jaariyatin jaariyo yani baraaqaadasheeda iyo istibraheeda jaariyadaasoo ishtaraahaa uu iibsaday baayucaha ki iibiyey filmajlisi majka ku iibiyey ama majliska kusoo iibsaday waayahay oo halkana leeyahay haddii meesha maqsuudkii sharciga uu meesha ka maqan yahay maqsuudkii sharcigu meesha uu ka maqan yahay suwarta qaarkeed wax ma lagu cilayn karaa mise laguma cilayn karo tusaale u keenadoo nin baa jayno jooga oo markaasaa naag halkaa joogta marocco ayaa loo meheriyey bilwakaala yaa wakaalad baa lagu meheriyey halkaas hebel bal naagtaas gabdha hablaaye la ii meher marka baa nakab lagu siiyey uur bay naagta iska yeelatay ilmay dhashay ilmaha oo dee lana goynayo la jasminayo bintifaa'i ijtimaacihima inay anfoonta inay kulmeen yaa marka arrintaas ma loo loogu tiirinayaa oo ma loogu nisbaynaya oo laleeyahay ninkaas mashriqii qorax kasubajaa joogay jaynay meelaha joogay yaa ilmaha isagaa dhalay ma la odhanaya mise la odhan maayo arrintaa ma loo ictibaaraya ma loo nisbaynaya xukunkaa axnaaftu waxay leeyihiin waa la ictibaarinaya arrintaas arrintaa waa la ictibaarinaya bay leeyihiinoo oo iyagu mar haddii dee maqsuudkii shaaricu ha iska maqnaado xikmaddii meesha ka maqnaato oo kulankii waxaa iska maqnaadee mar haddii guurba dhacay oo la isu mehershay khalaas meherkaasi mar hadduu dhacay oo isqabeen oo meherkii shareecadu ay dhacday waxba hadda xikmadda xaggeeda iyo maaragtay oo xikmaddu maxay ahayd meeshii in labadii qof ay isu tagaan oo nudfa manadii ku dhacdo oo racimkii haweeneeda tan markaa dee wax gaadhaan saasa dee jumhuurta markaa dee asal caynkaas suha jumhuurta waxay leeyihin markaa dee labadaa qof shaqa isku mar mar haddaan is arag haweeneydaas miisaaniyadu baa la odhanayaa meelkaan meeshaa ka keenta ilmahaaga adag adag ku taallaa ninkaas ilmaha ma dhalin xanafiyadu waxay leeyihin ma isagaa dhalay fakarta soo maha dal bayna la gelin waa dal waayo marka waxa weeye maqsuudkii sharciga o dhan meshu ka maqan oo naagtii ninkii kumaan soo mahayn dee maqsuudkii sharciga oo jimaaci dhaco waxaas marka maqsuudka halkaas fankana faytan waa halkaa waayahay wuxuu kaloo keenay kaasi waa maalaa tacabuda fiihi oo da waa iska mucaamalaad wixii tacabud xaggii la eegi karo waxay leeyihin istibro oo kale waa iska tacabudi bay yidhahdeen qaarkood marka waxay leeyihiin istibrii halkana shaaficiyada malaha taqriiban iyana qabtaan uma inay istibrahaaneen waxa weeyaan nin baa jaariyadiisii buu iibshay addoontiisii majlis buu fadhiyaa wareebalow jaariyadda markaa iibshay haa waa imise waa intaa waan faasaxay oo wuu ka faasaxay haddana meeshii majliskiidan laga kicin buu ka soo iibsaday dib ula soo noqday war mee bal hadda ma dib iga iibiyo habaan gocday iibkiiba ka ah yaa iibku haddana dib uga faasaxay maxaynu goynaynaa waxaynu jasminaynaa bara'atu raxmi oo ninkan haba haba haba haba loo laga iibsho oo ka milkiyey ee kan markii hore laga gaday laakiin miyuu taabtay mays arkeen yaa hadda bara'atu raxmi meesha laga raadiyo meesha ma jirta dee soo maaha raxmi meesha la baadho leeyahay haweeneyd raxmkeed beri miya mise maaha dee waad ujeedaa xaggee maxaa laga raadiyaa marka waxay leeyihiin qaarkood inay shaaficiyad yihiin baaban umalaynayaa inay bara'atu raxmkaas iska tacabudiyeen oo in markaa la yidhaha mar hadday milki wareegtay mar haddii milki wareegtay oo nin kala gatay waa in raximkii markaa la baraayo oo xayd iyo xayd laba xayd iyo waxba iyo adugu sheegaan aay wuxuu yidhi halkaa fa in kaana hadduu yahay maqsuudkii iyo xikmaddii faa'itan mid maqan hadday tahay qadcan goonaansho faqaalat alxanafiya yuctabar walasaxu laa yuctabar sawaa'un caasiman maa ee xukunkii ciladii kii laa tacabuda fiihi aanu ku sugnayn kaluxuuqi nasabe almashriqiyi yani kii mashriq joogay nisbayntiisa macnaha la haleeshiiyo bilmaqribiyati la haleeshiiyo tii maqrib joogtay iyo waxay dhashay iyo wamaa xukunkii baa siman fii uu ku sugan yahay tacabudun ka istibraa'i jaariyatin wa ishtaraa uu soo iibsaday baayicahaa fi lmajlisi majliska yani ku ku soo iibsaday waalmunaasibu daruuriyun faxaajiyun fataxsiiniyun wadaruuriyu ka xifdi اdiini faالnafsi faاlcaqli waalmunaasibu munaasibka daruuriyun daruuri weeye faxaajiyun xaaji weeye fataxsiiniyun taxsiini weeye halkan aqsaam munaasibkuu leeyo saddexa ayuu ka hadlayaadoo munaasibkaasi aan wuxuu noqon karayaa daruuri waa maa kaanat maslaxatuhu fii maxalli daruura waxay tahay maslaxadiisaa maxallu daruuro ah marka waa daruuri baa laleeyahay ama waa xaajiyo waa un baahi maslaxadu waa fii maxalli lxaaja iyo baahi unbay maxalkeed noqonaysaa ama waa taxsiiniyo maslaxadiisu waa mustaxsan xagga caadaadka iyo akhlaaqiyaadka iyo aadaabtii xaggaasaa laga eegayaaye baahi looma qabo oo maalan nafaqadii oo kale ku jamciyaanoo nafaqadii qofku naftiisa inuu nafaqeeyo oo waa daruuro waayo zawjadiisa markuu nafaqeynayna waa xaaji bay yidhaahdaan aqaaribtiisa markuu nafaqeynaya waa taxsiini saasay keenaan marka wuxuu ka hadlayaa taas buu ka hadlayaadoo marka wuxuu kaaga hadlay daruurigi wadaruuriyu daruurigii ka xifdi diin diinta ilaalinteeda weeye iyo fanafsi ka xifdi nafsi weeye nafta ilaalinteeda iyo falcaqli caqligi iyo fanasabi nasabki iyo falmaali maalki iyo falcirdi cirdigi marka wixii la odhan jiray daruuriga oo kuliyaatu lkhamsa ay yidhaahdaan oo diimahoo dhan ay isku waafaqsan yihiin oo shantaas in la ilaaliyabaa maxaa daruuradii ah daruuriga munaasibka daruurigii waa shanta ilaalintood diinta nafta caqliga nasabka iyo maalka oo saa faada ugu tartiibiyey bay ugu kala horreeyaan oo diinta u horrayso xifdu diin diinta ilaalinteeda maxaa la jiriyey si loo ilaaliyo jihaadka baa la jiriyey murtadkii in qoorta laga gooyo ma bedela diino faqtuluuh zindiiqi iyo kaafir waxaasoo in laayo nafta ilaalinteeda maxaa loo jideeyey qisaas qofka qof dilayna kow laga siiyo caqliga ilaalintiisa maxaa loo jideeyey khamriga qofka cabbayn la xado nasabka ilaalintiisa maxaa loo jideeyey zaanigii in markaa dee laga takhaluso ama dhagax lagu dulo ama dee lawleeyo maalkii maxaa loo jideeyey si markaa qofkii dee ilaalintiisa damaan almutlafaat qofkii lumiye o dhan inuu damaano qaadi yahay saariqin gacanta laga gooyo cirdigii oo dee meesha qofka laga ammaano laga ceebeeyaa waxaa weeyaan waxaa la- wixii xaddu qadfi ahaa qofka qof caaya qadaf xaddu qadfigaa la jidiyey waxaa u daliila markaa xadiidkii ina de- kuwaasoo ina dimaakum وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم إلى آخره واي marka arrimahaas oo dhan waxay noqonayaan waa daruuri ويلحق به مكمله كحد قليل المسكر ويلحق به وعلى الأشياء آه به أي بالضروري وعلى الأشياء مكمله كي كامل إليه ضروري وذلك كحد قليل المسكر يعني شيء مندوريا مسكر كأها يرى xadkiisii oo kale oo dee shayga yari waddada yari waddada weyn bay kuurida bay somaalidu tidhahdaan shayga yara muskirka ahi hadduu qofkii cabo muxuu soo socdaa yaa kii weynaa kuwan ay qaadka barayaanba marka hore laan bay u dhiibaan bal wadda horta ha facdaanune laanta yar bal waa bal dhadhami horta marka hore soosaa ma yidhahdaan markay barayaan rabaan inay eh, karkaar weydaariyaan laan yar bay u dhiibayaan markaasuu marka hore qajaqaajaca baalku siiyo waa baalku waa fiican bal soo dhiiba maanta ba isagaa marduufkiisa afka uridanayo marka waxa weeye waxaa mukamilkiisa ah wixii yaraana in laysku xadayo oo dee sheekh ka muskilkiisa yarina waa dee xaalaanaysa qudhiso marka wuxuu kamilayaa maxay daruuriga walxaajiyu kalbayci falijaarati waayahay walxaaji wuxuu yidhi walxaajiyu xaajigii oo markaa dee kii baahida ku salaysnaa kalbayc oo kaleba weeye iyo falijaarati weeye oo xaajigu de maalan waa wixii baahida ahaa oo loo baahan yahay laakiin xaddu daruura aan gaadhsiisnayn daruura wax loo dhimanayo xaajiguna ka meer maysa waad u baahan tahay waxaad u baahan tahay laakiin dee loo dhiman maayo maalan beeci oo kale iyo ijaaradii oo qofkii shay haystay dee qofkan ashyaada gacanta qof ku hayo dibaa looga heli maya markasta lagu siin maayo waa loo baahaya marka in laga soo iibsado ama shay aad rabta inaad waxoogaa yar intifaacsato oo manfacaana ku caarays caariyo ku heli maysid waxaad u baanta inaad ka kiraysato yaa markaa ka laasimaysa waayitaankoodana dee sidii daruuriyaadka oo kale markaa dee loo dhiman maayo markaa beeci iyo ijaaradii weeyaan buuri imaamulxaramayn isagu wuxuu leeyahay beecu waaba daruurigu soo gelayaado dadku haddii aanay eh, wax kala bedelan oo gacantooda aanay arrintaas dhicin daruuray soo jillaabaysaa oo markaa qisaastii in wax dhowto wax dhacaan baa dhici karta waayahay walxaajiju kalbayci filjaara waqad yakuunu inuu ahaada alarka xaajigii daruuriyan mid daruuriya inuu noqdo alarka wadalika lijaarati karayntii weeye ijaaradii litarbiyati طifli ilmaha tarbiyadiisa markaa meel loo yatiimkiiya waxa inta meel loo kireeyo lagu rabeeyo kaasi daruuri u noqda ayaa alarka buu ku leeyahay oo dee ilmaha tarbiyayntiisa waa shay markaa dee munaasiba loo baahan yahay oo yani maxaan ku dhahdaa in meel markaa loo isugu abaabulo oo saasoo kale aduu shaar waxaad moodaa eh, kas- soo ikhtisaaraya inuu leeyahay si kale waa ku xasili kartaa tarbiyadu Eh, bisharaa'i jaariyatin lahu iyo bimutabaricin bihi iyo eh, waxba in meel loo ijaaro daruuro laga dhigi maayo isagu leeyahay wamukamiluhu ka khiyaari lbayci wamukamiluhu xaajiga ka dhammaystiraya ka khiyaari lbayci beyci khiyaarkiisa eh, be- khiyaa- beeca khiyaarkiisi weeye oo khiyaaru majlis iyo khiyaaru caadi iyo waa tii odhan jira khiyaaru shardi kaasaa wuxuu isna yahay shayga kamilaya xaajiga oo haddii beycii xaaji laga dhigay wixii beyca eh, dhammaystirayey ee beyca in la gaadho keenayeyna muxuu yahay muxuu yahay dhammaystir muxuu yahay xaaji buu dhammaystirta oo sideeda muxuu faa'idaynaya khiyaarku tarawi tarawi buu faa'idaynaya maalan markaad dee qofkii wax kala ibsataan war baan iska soo hubiyo bal laba maalmoodii kaale gaadhiga man ka kala faasay bal aan hubiyo oo dee bal jiinkiisa iyo bal soo codkiisa iyo aan bal waxoogaa safar ku yar galo bal khiyaaru shardi laba saddex maalmood isku ama khiyaaru majliska inta la fadhiyo markaa dee taagan yahay meesha way joogaan buu iska hubinayaa si aan hadhowta nadaamaya waxu imaanin marka kaasina wuxuu noqonaya maxay xaajigii buu dhammaystiraya wataxsiiniyu غayru lmucaaridi غayru mucaaridi اlqawaacidi كسلب العبد أهلية الشهادة يو المعارض كالكتابة معارض التحسين ومكا والله قيبوضه تحسين وسيد سبا وهويا دي ووحي من كصاب سنبابك آدابك يا أخلاقياتك يا وحيابها ونكسنه يعني ساسك لكن حاجان لو مقبو وعليها ضرورة لو مقبو مركا والله قيبوضه وحيد والتحسيني غير معارض القواعد وهي من أن قواعد عارضين وذلك تسالس وحويا كسلب العبد أدون كسبتان كيسا أهلية الشهادة markhaatiga uu ehelka u ahaan lahaa laga siibo ehliyada uu markhaati ehel u yahay laga salbiyo layaha markaa ehlu ma tihid taas waa iska taxsiinay oo macnaha hadalku wuxuu u socdaa wuxuu leeyahy waa laba qaybood oo qaybiyey waa mid aan caaridaynin qawaaciddii marka qawaaciddii caadiga ahayd axkaamta fiqiga waxaas u jeeda oo ninkan addoonka ahi ee xagga riwaayada baabu riwaaya marka laga hadlayo la shardin maayo waxa la yidhahdo xorriya la shardin maayo laakiin shahaaday markhaati marka laga hadlay maxaa la shardinaya xorriya la shardinaya marka ka siibitaanka addoonkii laga siibay shahaado oo markhaatigii aanu gelaynini waxa weeye waa xaaji waxaa le waa waa taxsiini oo haddii waxba baahi looma qabo haddii loo sugo ehliyadii de wax dhibaata kuma jiraan ehliya hadii loo sugo marka waa waa waa taxsiiniyo caada ahaan baa dee ninkan waa naaqis addoonkan waa naaqis marka martabadii mar hadduu naaqis yahay waxoogaa markaa dee martabadii maaragtay buu ka hooseeyaa markhaati gey lahayd saa darteed ba maxaa la yidhi waxaa weye mansabka ehlumahid baa la yidhi mansabka ehlumati xaggaasaa laga eegay waayahay waalmucaaridu wataxsiinu taxsiinka almucaarid buu ahaadaa mid mucaarid ah wadaalika alkitaabatu weeyaan oo isagu qawaaciddii mid ka hor imanaya oo kitaabadii la kitaabaynaya buu leeyahay qawaacid bay ka hor imanaysaa oo masalan marka hore dee waxaa weeye kitaabadii waa shay wanaagsan oo istixsaan ah caad ahaan ku wanaagsan addoonkan markaa dee in la kitaabeeyo oo markaa uu maaragtay dib kore la xoreeyo waa shay markaa istixsaan oo wanaagsan oo fiican xaajana looma qabo wax la yidhahdo daruurana ma aha meesha uu leeyahay qaaciday ka hor imanaysaana waxay leeyihin qaaciday ka hor imanaysaa waxaa weeye addoonka ninkan isagaa lahaa markaasuu haddana yii lacag doono kun doolar haddaad iska bixiso mashan boqoloo doolar wada xor baad tahay uwaay hadda addoonkana leedahay maalkuna keenan aad leedahay maalkaagaad maal ku bedelatay soo mahadi marka waxay ka hortimi nin maalkiisi maal ku iibshay oo kale soo maha nin maalkiisi maal ku bedeshay xoolihiisii u lahaa ninbu isku bedbedelaya maalkiisi maal ku gaday marka halkaa waxaa aad u bushiyey ninka la yihahdo maxamed almin ashanqini fi nasl wuruudka wuxuu leeyahay قلت والظاهر أنه لا ينبغي أن يقال في شيء نزل به القرآن وجاءت به سنة صحيحة أنه مخالف للأصول إذ, إذ لا أصل أكبر من الكتاب والسنة شيء كتاب كوي فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا وإلهي القرآن كل شيء ورسول شيء ويدوى إليه هو أصل بخلافه يا هذا مارت مركب إلقاء هذا بسدو أصل بخلافه يا هذا ماش مناسب أهيطا oo dee haddaad tiaan waa xoolaha uu leeyahay isku bedelan baa asala mee kana asala shareecadu waxay asal ka dhigtay oo in la kitaabay fakaatibum ah taasaaso marka wuxuu leeyay insaan la yidhaahdaba isagu wuxuu bushinayaaba hadalka uley walmucaaridu mid qawaacidda caaridaya oo macnaha qawaaciddu caaridaya maxay tahay dee maal maal lagu bedeshay markaa dee asalkii ma banaano xoolahayga orodoo neefka geela jooga geelay ku jira dukaankayga halkaa lacagta taalla ka qaada kusoo gada miyay soconaysaa marka taas buu leeyahay bay caaridaysaa oo ninka xoolihiisi inuu isku iibiyo sax maaha marka in la